dilka dhallinyarada kaxaysa mootooyinka ayaa wax iska caadi ah ka noqday muqdisho waxaana dhalinta badankood lagu dilaa dhac loo geysanayo hantidooda sida in ciidamadu ay dhallinyarada ku qasbaan inay xoog ku qaadaan iyagoo aan lacag bixin haddii ay diidaanna sidaasi nafta lagu dhaafiyo qaar ka mid ah dhallinyarada oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka joogtada ah ee ay kala kulmayaan ciidamada iyagoo sheegay in isbuucii lasoo dhaafay ay ugu dambeysay dil ay askartu u geysteen wadayaasha mootooyinka haddaba waa kan mid ka mid ah wadayaasha mootobajaajta oo sheegaya in arrintani iyaga keliya aysan ku koobnayn balse tahay mid si joogto ah ay ula kulmaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho caqabadda ugu weyn oo maantana haysato shacabka iyo maaragtaa dadka masaakiinta shaqaysanaya xamar waa lagu wada dareemaya wax oo lagu wada siman yahay waay kii gaadiid wato iyo kii lugeynaya caqabadda way haysataa ninna waddada taagna wuxuu kuleeyay leesan ma wadataa maya shan doora tuur shan doora saakaa soo kacay adi ma helin asina wuxuu kuleeyay shan doora shaatigiisa cad ma hay birtiisu la soo baxaa birtiisaa taagan haddii ay tahay waa iska celinaa toban iyo lixaa lagugu feeraa wallaahi waa jirtaa waa jirtaa aad iyo aad waa jirtaa wax kale ma lagu dilo wax kale ma lagu dilo waxaan lagu dilaa hore ii qaad hadda isbuucii lasoo dhaafto beellaa midaan loogu dilay wax loo dilay wax kale ma ahayn hore ii qaad ma ku qaadi karo furaha laga baxsaday sidee furaha iga baxsanay fureegiisii markuu la qabso umaagayna xabadaan ugu istaagaa lahay mid kaloo waxaan arkaya gaari buruuf aho oo nin sarkaale ama nin xildhibaan ay wato inta lagu dhuftay war maxaa ugu dhufteen walaalow qoriga madax loogu dhuftay anigaa ii jeed had shalay qofaa qaaday harnacna ii geeyu dhahay waa geeyey albarakaa ka soo qaaday saddex doori siyaan dhahay laba baraa haystaa wax kale mahaysti u dhahay meeshii markaan geeyeyna lacagta waa kuu tuuraha inuu dhahay oo saas nambarku geliyey itusi markaan dhahay afar baa loosu dhigaa imis marka walan laba doori bar aniga aan shaqaystay aan afar baa loota laygu tuuray muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa isa soo tarayay dilalka iyo dhibaatooyinka kale ee ay dhallinyarada ku shaqaysata mootooyinka noocyadooda kala duwan kala kulmaan ciidamada dowladda federaalka